إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsana baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday dalka hindiya inka badan lix askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray gobolka shabeellada dhexe dil iyo dhaawac toorey loo adeegsaday ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose etoobiya ayaa bilowday inay dhagxaanta macaadinta ah ka ururiso dhulka soomaali galbeed iyadoo gaadiidka xamuulka ah ku raraysa aqoon-yahan ayaa ka hadlaya halka dowladda federaalka ay ka keentay inay la dagaalanto asturka dumarka alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka cadcadday ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa dalka itoobiya laga soo sheegayaa macluul daran oo ka jirta dhulka ay degaan tigreega bulshada dalka kenya ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ay la kulmeen caqabado iyo dhibaatooyin aad uga badan kuwii ay wajahayeen sanadii hore labada kun labo iyo labaatanka مدينة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa axad saaka iyo taariikhda hijiriyadana waxay tahay sideed iyo tobanka jumaadul aakhar sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday dalka hindiya mahad cubeyd ayaa qodobkan inoo haya waxaa dalka hindiya dhowaan ku geeriyooday xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray shaacir sheekh moxamed xildhibaankan ayaa kasoo mid noqday waxa loogu yeero baarlamaankii tobnaad ee dowladda federaalka wuxuuna in muddo ah la shaqaynayay dowladda federaalka sidaba uu sheegay xasan sheekh maxamuud xasan ayaa muujiyey inuu ka tiraanyeysan yahay gerida ku timid xildhibaan shaacir dhowaan ay ahayd markii jabuuti ay ku geeriyootay khadiijo diiriye oo ahayd xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladda federaalka
in ka badan lix askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya sida ay tilmaamayaan wararka laga helayo gobolka shabeellada dhexe ugu yaraan toddoba askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray duuleedka deegaanka cadcadday ee hoostaga degmada ruunirgood iska horimaadka ayaa sida la sheegay ka dhashay kala shaki soo kala dhex galay ciidamada halkaasi ku diriray taas oo keentay in laba garab ay u kala baxaan islamarkaana uu dhex maro dagaal in muddo ah socday ugu yaraan laba askari ayaa ku naf waayey israsaasaynta kuwaas oo miid looga tagay goobihii lagu dagaalamay sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ka dhowaa halkii uu dagaalkani ka dhacay sidoo kale waxaa iska horimaadkan ku dhaawacmay shan askari oo kale kuwaas oo qaba dhaawacyo garaab ah waxaana wararku intaasi ku darayaan in ciidankan dagaalamay ay ahaayeen kuwa fircad ka ahaa furumaha dagaalka ay ku hardamayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka warbixinaya dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka iyo khasaaraha kala gaaray yeriyaha dhexdooda ka diriray waxay dhaawaca hadda saddex abocamala lay sheegay dhaawaca geeridana labaa lay sheegay ayagaa dirireen murtalaha saa ka diriray hubka waa maqlayn anuku markuu saa ka dhacayay si aada hubkul adiga labaatan iyo shan daqiiqo hub ku socoyey marka kuwa hadda shalay ku dhaawacmayo xalay iska habjaqaayo oo gacnaha tiigu ka da-ayana waxaa laga sheegay meel castari meel layraa iyagana laga sheegay ma ahan markii ugu horreysa oo ay sidan oo kale u wada dagaalamaan askar ka tirsan dowladda federaalka oo marar fara badan ayaa dagaalla nuucan oo kale ah waxay dhex mareen ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka dagaaladaas oo sababay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay dil iyo dhaawac toorey loo adeegsaday ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho cabdikhaalid cabdiweli ayaa qodobkan inoo haya laba dhalinyaro ayaa ku dagaalamay xaafadda lagu magacaabo masaajid xaawoganey oo ku taala degmada dayniile ee magaalada muqdisho labadan dhalinyarada ah oo wada socon jiray ayaa waxaasoo kale dhex galay ismaandhaaf sida ay sheegeen dadkii goobjooga ahaa taasoo keentay in ay iskula baxaan mindiyo waxay isweydaarsadeen tooreeyada iyadoona midkood mindida lagala helay meel halis ah kaasoo durbadiiba geeriyooday halka midka kalena uu dhaawacmay wiilka geeriyooday ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay shiine abow ilaa iyo haddana lama sheegin sababta ay isku dagaaleen magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya dhacdooyinka noocaan ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa warar dheeraada laga helayaa weerar habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho weerarkaasi wuxuu imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda mujaahidiinta ay kusii kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka itoobiya ayaa bilowday inay dhagaxaanta macaadinta ah ka uruuriso dhulka soomaali galbeed iyadoo gaadiid xamuule ku raraysa cabdalle mukhtaar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed waxay sheegayaan in xaaluf ba-an lagu hayo deegaanka kaasoo wejiyo kala duwan leh xaalufka ugu badan ayaa waxaa geysanaya ganacsato itoobiyaan ah oo u badan amxaaro islamarkaana dhiirigelin ka haysta xukuumadooda bartamaha magaalada jigjiga waxaa maalmo ka hor lagu arkay gaadiid xamuul ah oo ay ku raran yihiin dhagxaanta macaadinta kuwaas oo laga soo guray deegaanada soomaalida itoobiya ayaa dhagaxaanta u iibgeynaysa waddamada reer yurub iyo shiinaha iyadoo halkii dhagax ee la xaqiijiyo inuu dhayman yahay ama macaadin ku jirto laga siinayo lacag badan dadka loo soo diray dhulka soomaali galbeed ee dhagaxaantan guraya ayaa wata qalabka lagu baaro macaadinta iyo dhagaxaanta kale sida dhaymanka wariyaasha ayaa soo sheegaya in arrintan ay fududeeyeen madaxda maamulka maqaarsaarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada jigjiga sidoo kale waxaa dhulka soomaali galbeed ka socda xaaluf lagu hayo dhirta gaar ahaan qaybta laga sameeyo dhuxusha waxaa si daran loo xaalufinayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka doolo sida eega wardheer iyo tuulada marqaan dhuxushan ayaa waxaa loo iibgeynayaa meelo kala duwan halka sidoo kale dhulka lagu arkayo dad aan muslimiin ahayn oo laynaya ugaadha qaarna iyagoo nool qabsanaya si ay u iibsadaan dhowaan ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa gudaha dalkiisa xarigga ugu jaray goob loo dalxiis tegi doono laguna xanaanaynayo dhammaan xayawaanaadka noocyadooda kala duwan aqoon-yahan ayaa ka hadlaya halka dowladda federaalka ay ka keentay inay la dagaalanto asturka dumarka cabdifataax faarax ayaa faahfaahinaya aqoon-yahan ibnu muflix oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo waraysi siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka warbixiyey waxa keenay halka ay ka timid dagaalka xijaabka iyo indhashareerka oo ay dowladda federaalka dagaal kula jirto ibnu muflix ayaa sheegay asalka ficilkan inuu ka yimid shiicada lana doonayo in la dhaqangeliyo oo lagu tijaabiyo bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda muqdisho maadaama magaalada muqdisho ay tahay magaalo kulmisa ummadda soomaaliyeed waxaa u dhiman oo hadda keli ah dadka muslimiinta ah ee muqdisho ku nool meel kale hadda kamaysa dhicin ee muqdisho ku nool sheekadan waxaa laga soo minguuriyey asalkeedii nimankii mushrikiinta ahaa ee suufiyada ahaa ee meesha la yidhaahdo guracariya dhuusamaree fadhiyey ee geedaha samaystay gabdhaha anshaarka qaba musaafiriinta wadada marahaya anshaaranta ka fiiqan geedaha ku laali jiray asalkeeda guud ee horena ee salkeedana eeraan bay sal ku leedahay anshaarka in lala dagaalamo waa fikir shuuciya oo ka yimid eeraan weeye asalkiisu waa dhaqan xun oo shiica ay ku salleedahay dhaqan shiica ayaa naloo soo minguuriyey oo maantana loo keenay ugu dambeyn ibnu muflix ayaa reer muqdisho u soo jeediyey haddaanay maanta laga hadlin in meel fog laga raadin doono isagoona u dardaarmay bulshada ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho haddaan maanta laga hadlin oon maanta laga dhiidhiin oon maanta wax laga qabaninna meel fog baa laga dooni doonaa waxaan leehay marka warree muqdishow sidan caqli ma ahan ikhwaani sidan caqli ma ahan sidan halaisku dhaamo oo dadkan dulliga ee meesha fadhee ee dowlad sheega dowlad ma jirtee murtadiintan iyo gaalada asalka isdhex fadhiya ah dadkan iska celiya oodan iska qabta war etoobiyaan biyam idin qaybin haya yaa idiin fadhin waaye oo carada ka caydhisaan afartan wiil ee labada kilomitr isku weerka ah fadhida wax sheegi maayaan war sidan nolol ma aha sidan walaalayaal nolol ma aha in maanta gabadha gabadhaadi iyo islaantaadii iyo walaasha iyo hooyada iyo eedada iyo habaryarta in maanta maxaa la yidhahdaa ii sheegay hortaada indhashareer lagaga fiiqo si kastaba ha ahaatee maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dhaqan guracan oo ka dhana diinta iyo qayimka bulshada muslimka ee ku dhaqan caasimadda kaasoo ay geysanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka cadcadday ee wilaayada shabeellada dhexe maxamed sheekh cali ayaa qodobkan inoo haya
kanaalka wararka ee alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal cusub oo lagu soo gudbiyay weerar cagmarin ah khamiistii aynu soo dhaafnay taariikhda hijiriyada ku beeganeed shan iyo tobanka jumcaadu thaani sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sideed iyo labaatanka bisha diseembar sanada laba kun saddex iyo labaatanka ciidamahad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xiro ku taala deegaanka cadcadey oo kaabiga ku haysa degmada runirgood ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe qaybaha hore ee filimka waxaa lagu daawanaya dagaal oo toos u dhacaya iyo ciidamada dowlada federaalk oo dhabarka jeedinaya islamarkaana la eryanaya kuna firxanaya dhulka hoodka ah ee deegaanka cadcadey inta aad ku guda jirto daawashada filimka waxyaabaha indhahaaga ay soo qabanayaan waxaa ka mid ah askari nolosha lagu qabtay isagoo argagaxsan kaasoo ka mid ah firxadkii laga daba tegay
تسري بنا قائدا سيدا وقد يحمد القوم عند السرى صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل qaybaha dambe ee filimka uu baahiyey kanaalka wararka ayaa waxaa lagu soo gudbiyey hubkii ciidamada dowladda federaalk laga furtay waxaana ka mid ah hubka laga furtay bekem aki baasuuke iyo agabyo kale
وأن يسمع الكون تكبيرنا إلى المجد نمضي وسوف يرى وأن يسمع الكون تكبيرنا إلى المجد نمضي وسوف يرى فهيا رفاقي نحث الخطى كفانا كلاما كفانا مرا صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى صمودا صمودا deegaanka cadcadey oo hoostaga degmada runirgood ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe muuqaalkan ayaa kusoo aadaya xili warbaahinta dowlada federaalk iyo kuwa taabaxsan khamiistii sheegeen in askarta dowlada federaalk ay iska dhiciyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana aanu jirin khasaare soo gaaray كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال
waxaa dalka itoobiya laga soo sheegayaa macaluul daran oo ka jirta dhulka ay degaan tigreega mubaarak cumar ayaa qodobkan inoo haya gobolka tigrey ee dhaca waqooyiga waddanka etoobiya oo muddo labo san ah ay ka socdeen colaado u dhexeeya ciidamada militariga xabashida iyo kuwa deegaanka ayaa xilligan wajahaya xaalado aad u adag oo dhanka nolosha ah xilli dadka ku nool mandiqadaasi ay u dhammaanayaan gaajada iyo macluusha hogaamiyaha ismaamulka tigrey ayaa sheegaya in xaaladda iminka ka taagan gobolkiisa ay tahay mid masiibo ah oo u dhiganta macluushii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii malaayiinta qof ku dishay gudaha waddanka etoobiya isagoo sii hadlaya ayuu tilmaamay in xaaladda gobolka ka jirta ay keentay in boqolkii sagaashan iyo kow shacabka tigray ay soo wajahdo halis macluul ah taasi oo ah mid si xawli ah kusii fidaysa riidha ayaa xusay kumanaan tigray ah ay u dhinteen cunto la'aan tan iyo markii uu dhacay heshiiskii baritoria kula saxiixideen dowladda etoobiya iyo jabhadda xureynta dadka tigreyga ee t b l f macluushan sagaashan iyo kow boqolkii samaysay shacabka gobolka tigrey ayaa loo aaneeyey burburkii ka dhashay dagaaladii abiy axmed iyo riidha ciidamadooda ku dhex maray gobolka taas oo keentay in ciidamada militariga ay si isku mid ah u burburiyaan dhaqaalihii gobolka tigreyga iyo xarumaha caafimaadka sidoo kalena dhacaan hantida gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha iyo inay si qasab ah u barakiciyaan in ka badan hal milyan oo qof oo tigrey ah taasi oo xaalad quus ah gelisay gobolkaasi sida laga soo xigtay hay-adaha ka howlgala gobolkan warka subaxnimo saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon bulshada dalka kenya ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan ay la kulmeen caqabado iyo dhibaatooyin aad uga badan kuwii ay wajahayeen sanadkii hore ee haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya shirkad samaysa daraasaadka oo laga leeyahay dalkaas kenya laguna magacaabo tifa ayaa waxa ay samaysay tirakoob ay ku ogaanayso xaaladda dalka kenya sanadkan oo maanta oo axada ku siman tirakoobka ayaa soo bandhigay in bulshada kenya ay la kulmeen dhibaatooyin ka ballaaran kuwii sanadkii hore islamarkaana saameyn adag ku yeeshay nolosha iyo horumarka guud sida ay soo sheegayaan warbaahinta waddankaas waxaa dareenkan muujiyey dad aad u badan oo la waraystay dadka waraysyada laga qaaday tobankii qof toddoba qof oo ka mida oo kenyaan ah way ka daariyeen sanadkan qof haweeney ah oo agaasimo guud ku ah shirkadda tiifa ayaa xustay in warbixintu muujinayso in dadka kenya ay sanadkan u aqoonsadeen kii ugu xumaa waxay tilmaantay in dadka ka qayb galay ra-yi ururintan ay walaac ka muujiyeen qiimaha maciishadda xaaladaha dhaqaale shaqolo-aanta iyo helidda lacagaha amaahda ah walaaca ugu badan ee la xiriira caqabadaha sanadkan waxaa laga diiwaangeliyey niyanza nairobi oo kale ah boqolkiiba toddobaatan iyo lix iyo toddobaatan iyo afar boqolkiiba cilmi baarista ay samaysay tifa ayaa waxaa lagu waraystay kun shan boqol siddeetan iyo toddoba qof waxayna dadkan boqolkiiba siddeetan iyo toddoba xaaladaha adag ee sanadkan jiray u aaneeyeen qiimaha sarreeya ee nolosha agaasime ayreri ayaa sheegtay in boqolkiiba siddeetan iyo kow dadkan ay ka daariyeen dhaqaalaha sidoo kalena shaqola-aanta waxaa la walaacsan boqolkiiba siddeetan iyo shan caqabadaha la xiriira helidda lacagaha amaahda ah waa boqolkiiba konton iyo saddex halka jawiga siyaasadeed lagu qiyaasay boqolkiiba afartan iyo toddobo kenya ayaa waxay sanadkan wajahday weeraro badan oo uga yimid ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo bartamihii sanadkan soo jiitay indhaha caalamka ra-yi ururinta tiifa oo la sameeyey intii u dhexaysay shan iyo labaatankii bishii hore ee nofembar ilaa sagaalkii bishan disembar ayaa ka dhacday bartamaha rift valley xeebta bariga hoose gobolka bartamaha nairobi dhulka soomaaliyeed n f d niyansa iyo koonfurta bishii sagaalaad ee sanadkii lasoo dhaafay waxaa madaxweynaha kenya loo doortay william ruuto kaasoo sheegay inuu horumar iyo barwaaqo gaarsiinayo kenya laakiin waxaa muddadii uu joogay kasii daray xaaladda waxaana sii laba jibaarmay sicir bararka amni darrada shaqo la-aanta iyo adeegii bulshada oo meesha ka baxay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon saakay waa inaga intaa